dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowye dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saamayn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey
assalaamu calaykum raadiyo erdowan idin salaamay waxaan leeyahay magacaygu waa xasan maxamed yirow waxaan joogaa gobolka galgeliyo degmada bacdo waxaan rabaa inaan dhaqdarka weydiiyo maadaama aan iskalaabay laba jeer inaan mar saddexaad u baahanahay in kale
mahadsanid xasan maxamed yarow oo jooga gobolka galgaduud haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa xasan tallaalka cudurka safmarka ee covid nteen wuxuu ka kooban yahay laba qaybood haddii aad qaadatay laba mar way kugu filan tahay labadaas mar caafimaad keyrqow ilaaha kugu siiyo sidoo kale tallaalka la soo saaray laba weji ayuu leeyahay waana sababta keentay in laba jeer qofka la tallaalo assalaamu calaykum radio ardo waa idin salaamay magacaygu waa cayaan ibraahim maxamed oo joogto gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne waxaan rabaa dhaktarka weydiimaha karoonaha inaan weydiyo dictore waxaa la yidhahda tarxiga ama tarxiga qof waliba sidoo duksiga qof waliba sidoo u yaqaano ma laga ma kala gudbi kariyaa cudurka koroonaha maadaama qof laga yaabo inuu qabo cudurka koroonaha oo soo taaf soo taafto sida afkiisa iyo sankiisa haddana qof kale uu sii fuulo ama sii taabto ma gudbi ma kala gudbi kariyaa tarxiga cudurka koroonaha mahadsanedin raadiyo warboog khaasatan dhaktarka aad baan u salaamayaa waan filayaa in jawaab laga sii doono mahadsaneed ayaan raage maxamed oo joogta magaalada beledweyne haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aasheedii ayaan duqsiga ama taxsiga ma faafiyo cudurka safmarka ee koronaviruska ama covid nteenka sida aan wada ognahay cudurkan safmarka ee covid nteenka wuxuu ku faafaa qofka qof iyadoo qofka cudurka qaba kugu hindhiso ama kugu qunfaco kadibna ay ku soo gaaraan dhibcihiisa sidoo kale haddii aad taabato meel uu taabtay qofka cudur koronaviruska qabay aad taabato sida miisaska dariishadaha kuraasta albaabyada iyo wax kasta oo fayruska ku noolaan karo oo yaal hareeraheenna assalaamu calaykum radio ergo waa kiise cabdulqaadir oo jooga lubada gaxandhaale waxay weydiinayaa dhaktarka xanuunka covid nteen hadduu ku hayo atraalka qaata dawo muu noqon karaa mise waa ka horta keliya mahadsaneed kayse cabdiqaadir oo jooga tuulada labo qaxadaale haddaan isku day inaan ka jawaabo su'aashiisa kayse taasi waxay ku xidhan tahay hadba heerka aad marayso haddii aysan neefta kugu dhegaynin oo aad caadi tahay oo aad caadi u neefsanayso waxaa wanaagsan in aad meelgooni ah isku ilaaliso adigoo ka dhex baxaya dadka kula nool sidoo kalena aad raacdo talooyinkii caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka iyo hay- hay-adda caafimaadka adduunka w ho iyo unisef kuwaasoo ahaa in gacmaha la yska dhaqo muddo labaatan ilbiriqsi iyadoo lagu dhaqaayo saabuun iyo biyo korka ka socda in la isticmaalo ganfur xirkii iyo gacmogashiga iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga in gacmaha in dadka ay kala fogaadaan ayaa wanaagsan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in la isticmaalo tiishkii ama xusulkaaga oo laaban marka aad qofa'ayso ama hidhisaysid intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqan gacmaha mayra ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhamaantiin